bismillaahi raxmaan iraxiim sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade kusoo dhawaaw idaacadda islaamiga landalus jazaaka allahu khayran waa ku dhowa waxaan ku sugannahay furmaha hore ee wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellada dhexe nooga warbixi halkan maxaa ka socda
bismi illaah alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun ilaahay baa ku mahadsan halkan waxaa ka socda jihaad fii sabiilillaahi oo ujeeddadiisu tahay taxriiru alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad mana aha dagaal aan annagu hindisnay ee waa amar ilaahay uu baxshay fulintiisa ilaahayna wuxuu leeyahay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah waqaatiluu mujaahidiinay la dirina hum gaalada xataa laa takuuna fitna ilaa laga waayo awood ilaahay diinkiisa ummadda ka hortaagan wayakuuna addiinu kulluhu lilaahi diintana kulligeed iyo dhaqanku ay ilaahay u ahaadaan marka saakay halkan waxaa lagu dilayaa ciidamadii fitnada oo dadka muslimiinta ah ee degan degaanadan afarta tuulo ka hor joogay ku dhaqanka shareecada islaamka nabadda iyo dhaqashada xoolahooda iyo xorriyadda iyo xiriirka ay la lahaayeen allah subxaanahu wa tacaala muddo laba sano iyo bar ah kuwaasoo dilay dad shacab ah dhacayna maalkoodii kufsadayna gabdhahoodii daroogeeyey dhallinyaradoodii balse akhiiran ilaahay baa ku mahadsan ilaahay wuxuu aqbalay dadkaas ducadoodii saakana waxaa suuro gashay in laga dul qaado alxamdu lilaah ciidamada wilaayadu dhul ballaaran ayay gacanta cadowgu ka bixiyeen maxaad inooga magacaabi kartaa deegaanada dib lagu soo celiyey xukunka shareecada islaamka walaal alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhul ballaaran sidaad u sheegtay ayaa dib looga taagay raayada tawxiidka dhulkaasoo taqriiban laba boqol oo kilomitir ah oo ay dib u qabsadeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa ka soo bilaabeen daarunicmo oo ah degmada runurgood alkawtar oo degmada aadayabaal ah iyo cali axmed afarta tuulo wararaxley iyo war ciise iyo garasmadoobe dhulkaas oo dhan waa la xoreeyey ilaahay baa ku maasan laba boqol oo kilomitir ayuu taqriiban gaarayaa haddaan wax la jirin marka dhulkaas ayaa lala wareegay waa tahay saacado ka hor waxaa gacanta wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ku soo laabtay magaalada biicadde sidee arrinkaasi ku dhacday alxamdu lilaahi sidaa aad sheegtay waa sax shalay oo sabti ahayd bisha ramadaanna ay kow ahayd ee barakaysan ayaa ciidanka mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen ciidankii riddada ee ku sugnayd degmada biyacadde dagaal afar iyo labaatan saac socday oo soo gaaray saaka oo axad ah ayaan dib ugula wareegnay ilaahay fadligii degmadan biyacadde waxay fure u tahay afarta tuulo waa meesha ay cadowgu alaaba oo soo maro markuu ku duulaayo marka waa meel istiraatiiji ah dadka muslimiintana waxaa laga helay taageero iyo soo dhoweyn aada u fiican falilaahi alxamd cadowga ay ciidamada mujaahidiintu la dagaalamayaan ee dhulka laga xoreeyey maxay kala yihiin walaal ciidankaasu waxay isugu jireen ciidanka murtadiinta la yidhaahda oo ah dad soomaaliyeed oo dalkooda iyo diintooda khiyaamay lana saftay saliibiyiinta soo duulay iyo saliibiyiin fulaya ah oo cerka diyaarada watay oo cerka ka dagaalamayey marka waxay isugu jireen labadaas ciidan insha allahu tabaaraka wa tacaala dhammaantoodna ilaahay baa jebiyey maxaa ka jira wararka sheegaya in maleeshiyaad deegaanka ahaa oo cadowga la socday ay wilaayada la soo xiriireen dagaalkana ka baxeen
arrintaasu waa arrin saxa dadka soomaaliyeed ee shabeellada dhexe degan qabaa'ilka deganu ma jirto qabiil abaabulan oo ilaahay kitaabkiisa si ay ula dagaalamaan ku abaabulay bataatan hal qabiil oo noocaasuu ma jiro gaaladuna dadka been bay u sheegi jirtay waana caddaatay ummadduna waxaa la yidhi wa rubamaa saxat al-ajsaamu bilcilal in dhibki dhacay oo ummadda u soo dhoweeyey wilaayada oo dadkii iqbaal ka duwan kii kale ka xoog badan oo runtii aada uga sarreeya ee qabaa'ilka kulligood yacnii ay kala hor yimaadeen wilaayada waxaana leeyahay oo aan hubaa dii ilaahay idmo dadka ilaahay diinkiisa saas u jecel waxay leeyihiin tamkiin dadka u nusreeya diinta ilaahay waxaa jira marka oo la isku khaldaa aalaaba gaaladuna ay rabto in la isku khaldo afraad yaryar oo labaatan iyo toban iyo soddon iyo ah oo aan badnayn ayaa qabaa'ilada ka dhex baxaysa waxayna qaadanayaan oo gaalada ugu yeeraysaa magaca macawisleyda reer hebel macawisley reer hebel marka ma jirto ee waxaa jira mooryaan eh, cabtooy ah oo cidda ka dhex baxay oon cid uu mas-uul ka yahay aan aysan jirin oo dagaaladaas food ka raadsaday markii walaayadu meesha ka baxday oo wax celaaya la waayey odayaashana ka fara baxsaday ayaa jira magaca ayuu qaataa marka reerka reerkuna shaqo kuma laha qabiil hadda labaatan nin soddon nin ka duushana ma jiraan oo qabiiladu hadday dagaalamayaan kumanaan ciidan ha ka duusha sida la ogyahay marka ma jirto qabiil hubaysan ee walaayada kasoo horjeeda marka aad su-aashaada weydiiso oo ahayd eh, maleeshiyada iga lasoo xiriiray waa jiraan rag badanana lasoo xiriiray oo noo yimiday ragna waa xiriirnay weli isuma anaan imaano waktigu waa bilow waxaa ka mid a raggana lasoo xiriiray nin la yidhaahdo cabdiwabiir kadibna ninkaasu markuu walaayada u yimiday oo ilaahay u toobo keenay oo bayaankiisa iyo caqligiisa ou jeedshay isagay odayaashii la socday la fasaxay oo la yidhi marka laga bilaabo saacaddaas waxaa dib u soo noqdo walaaltinimadeen ninkaas habeenkiiba markuu gurigiisa tegey waxaa loo dhigay haddii alla idmaayo waa la shirqoolay ciidanka riddada ayaa shirqoolay kadibna waa la xiray sida aan maqalnay marka waxaa la yaab leh dadka la yidhaahdo macaawisleyda ninku hadduu sideedaba hadduu ikhtiyaarkiisa ku dagaalamayey cabdiwabiir muxuu u eeday dagaalkan ka baxay shalay ninkan la diriraya waa hadduu ku hadduu cafiyey oo uu cafis ka helay inuu xoolihiisa dhaqdo ou reerkiisa dhaqdo ou nabad noqdo hadduu ummaddii ou la dirirayo dulmaaya ka helo ouna qirtay sida kiliibkiisa ka muuqata inuu isagu dulmiga lahay ilaahayna uga toobo keena annaguna dee ilaahayo wax ka hadleeya annaga naga waxba nagama biina aan iska dhaafnay waxa keenaya marka in la xiro ma addoona ma asagaan lahayn xorriyad lahayn waxay ku tusaysaa xataa ilmaha meesha joogo qabiilada ka baxsaday inaysan dad xor ahayn oo hadda khayaar ay qaadan karaan aysan jirin marka waxaa fiican dadka macawisliyada lagu sheegaa bal horta naftooda inay xortahay in kale inay bal horta isku fiiriyaan oo ayagu ismiisaamaan oo ninkaas masiibada ku qabsatay oo ah anigu dantaydaan aqaana gurigaygan dhaqaa reerkayga ayuu yidhi walaayadina nabaduu ka helay oo dulminayay da- nabad darrada uga timid shalay kuwa u diriraya marka oo shalay uu garabka u ahay maxay tahay marka muxuu ka hadleeyey muxuu ka biyey muxuu ka qaatay maxay ku leeyihiin naftiisa idan xor maahaydin waa inaad dib u fikirtiin dad la ilaashanaayo oo been loo sheegaayo qabiilaad ka socotiin la leeyahay qabiil kama socdaan ciise rati qabiil dad ka mas-uula oo dagaalka ku jira ma jiraan bataatan odayaashoodina waa isragnay akhyaartoodina annagay nala joogtaa sheekha cali biyow gaafow mujaahidiintuu ka mid yahay Eh, cabdiwabiir waa hogaamiyihii macawisliyada waa yimiday waa ka- bayaankaas jeedshay idan cid ka mas-uula ciise ma jirta ciisena kulligiis diinta ilaahayow rabaa diinta ilaahayow ku dhaqmaa waana kuwa hadda ceelashoodii shubanaya oo dhulkii jooga haddii laga sooco qolo yar oo cabsa dad yar oo cabsanaya oo isla weli ama wax la idin haystaa ayagana maantaan rabaa inaan fariin u jeediso insha allah fariinta aan u jeedinayo waxa weeye kow awalan qabiil qabaa'ilka degan ee gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay walaayada islaamku uma haysato qabiilka wixii ay sameeyeen afraad ridowday oo diinta ilaahay la dagaalay ayagay u gaar tahay ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa dembi dad leeyahay dad kale looma qabanaayo sideedaba gaal calaamadda lagu yaqaano waxaa waaye ilaahay iyo cadowgiisu markay isqabtaan safka ilaahay kasoo horjeedo u galaa wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiraa horta qabaa'ilka waxaan leeyahay annagu qabiil ma nihin dad mabaadi' ku dirirayaan nahay waxaad barateen adinku hal nimo ina ka mid aho hadduu qabiil dilo in inta kale u dakaraysan tahay oo meesho lagu arko ay qabiilkaasu ku dilayaan war annagu saas ma nihin annagu mabaadi' aan ku diriraynaa ilaahay kitaabkiisaan wadnaa qofka kitaabkaas ilaahay ka hortimaada eedaa murtad ah kan la dhashay iyo kan dhalay iyo naagtiisa iyo ilmihiisana looma haysto marka dadka waxaan u sheegayaa in aan wax laga haysto qabiil la haysto oo reer hebelaa annaga nugu cadowa la leeyahay inaysan jirin haddii ay taas gartaan dadka waxaan leeyahay kuwa qoryaha qaatay oo ilaahay cadowgiisa ka mid noqday waxaan idin leeyahay ilaahay u toobo keena haddaad ilaahay u toobo keentiin i- rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay man taaba min addenbi kaman laa denba lah qofkii to- dembi gala riddaa u weyn gaalnimo ah ninkii gala ee ka toobo keena isagoon dembi gelinay la mid tahay haddii adduunyada aad danka leedihiin inaad noolaatiin oo nabad ku noolaatiin aakhire inaad janno gashiin haddii aad rabtiin ilaahay u toobo keena annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa wax la idin haysto oo naftiinna iyo nacfigiinna wax aan ka rabno iyo wax laydin haysta ma jiraan xataa qoryaha aad haysatiin xoolihiinay ka mid yihiin cid idinka rabta lama arko sidaasna waa sida aan kula dhaqannay qabaa'ilkii meesha deganaa oo aan suwey aadan kula soo dhaqannay oo aan cali axmed dadka joogo kula dhaqannay oo aan haddii arida ka leeyahay ceel saleebaan saleebaan caroone aan kula dhaqannay nimankii shalay furunta ku jiray ceeshoodiiyay joogeen waxayna ballan qaadeen qoryahooda inay guryahooda u yaallaan mar dambena ay islaamka aysan ku taagayn annaguna saasaan ka aqbalna marka waxaad ku dayatiin waxaa ka mid a qurac madoobe maliishiyaadka jooga kontonka nin gacantay taageen ilaahay u toobo keeneen maanta qof haysata lama arko marka sideedaba qorshahaas waa qorshaha guud ee wilaayadu waxaan idiin sheegayaa marka dagaalkaanu ogaadan dagaalkiina ma ah dagaalkan wuxuu u dhexeeyaa muslim iyo gaalo wuxuu u dhexeeyaa gaal daran wata oo amerikaan iyo yahuud iyo kirishtaan gaalo ayuu u dhexeeyaa iyo dad muslimiin oo soomaali ah oo dhulkooda lagu dilaayo oo dhulkoodina raba in laga qabsado dagaalkiinna ma ah adinka sideedaba waxaa weeye gaal iyo muslimaad diriraaye halka aad isugu xil haysiin oo inaad tihiin aad aaminsan tihiin la jira hadaad gaal is inaad gaala tihiin haddaad aaminsan tihiin gaalada la jira in aad aaminsan tihiin muslimiin haddaad aaminsan tihiinna gaal wax kuuma gelin diinta islaamkaad ku dhalatay bartaayo aad ogaa muslim waaye ka noqo oo dadkaaga la jir oo diinta u dagaalan oo dalkaaga u difaac haddaadan yeeli karina ha lagaa nabadgalo gurigaaga joog dadka fariinta aan u diraayo dadkana waa taas intaas ayaan idin leeyahay wabillahi towfiiq wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu